aad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horreeyey ee madasha haweenka waxaa magaalada colombos ee gobolka ohio aan kula kulmay abwaanad ayaan axmed ceydiid ayaan kaaba oo aan waraysi kala yeeshay hal abuurkeeda suugaanta toddobaadkanna kusoo dhowaada qaybtii labaad ee waraysiga oo sidan u dhacay hees waxaa jirta xariir axmed uu qaado oo heesahaaga aad samaysay midda kuwa aan ugu jeclahay ay ka mid tahay oo la yiraahdo mar dhibsaday fogaantaada xudaha kor cidladana ka meermeeray marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay adiga miyuu kugu saabsanaa mase asxaab mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan dabcan marka qofka hal abuurkii wax curinaayo wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku xariiraysan bulshada kale ee xiriirihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog oo yacni uu qofkii boholyo u tabayo uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada xuduudaha ka murugoode ciladana ka meermeera u dulqaatay mahadhooyin muujiya dadaalkayga macnihiiyo ujeedkayga u bandhigay macbuudkeenna ducaayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin heese kalaa jirta iyagana u xariir qaaday iskalaaji baa sidoo kale jiray waxaan dhihi karnaa malaha intaasuba waxay ahayd waagii iskaabulanimada waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jaceylka iyo qoyska iyo dabcan maaragtay qof ka lib keenay jaceyl jaceylkiisana haysto ama maase ha noqoto ama hees ha noqotee kuwii ugu dambeeyey maxaad iiga sheegi kartaa waa mahadsan tahay nolosha dhabta ah markaa qofka uu jacaylka jilaya ee hore oo nolosha shukaansiga ku jira ee nolosha guurka ay kala duwan tahay nolosha guurka markaad gasheed xaqiiqada dhabtaa baad ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay waxaad raadinaysay in badan baan in badan baan maase ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanaya dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fishaa waan helaa suugaan badanoo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa ilaahay oo dee qof sidana ilaahay oo qofkan kaa abaa nolosha mid si fiican iila riixa haa mid nolosha si fiican iila riixa mar waxaa lah aan jirtay aan lahaa allow xaas ha iga dhigin inaanay xurmaynahayn midaanay xaq dhowrahayn qofaanay xushmaynahayn xaqaygana aan gudayn allow xaas ha iga dhigin midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshaysamo quraan mar xasuusanayn intaan xaalado u maray ma xulan karayay allow nolosha igu xeer qof aan hankaan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin naftaydana aan xidhxidhin halkaa marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabadh kastoo soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel u socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga qofaan odhanin walaalay gabadh baad dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex orodid inaad saan samaysid gabadh kastaa inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga oo u noqdo derbi derbi u noqda inta badanna wiilasheena ilaaha barkeeya waxbartay ee wacyiga fahansanee nolosha fahansane waxay sameeyaan waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkooda iyo xaasiskooda caawiyaan marka waxaan dhihi karaa hadda maasidanaan ku akriyayoo kale waaga iskaablada ahaabaan baan sameeyey marka waxaan ku ducaysanaya markaa qof wanaagsanoo yacni aniga noloshayda aan xanibin oo ixakamaynin oo yacni noloshaydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyadeydii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo waata ayaanay waxaa jirto marka heeso fara badanna dabcan waad leedahay saan hore u sheegay waqtigan uusan noo wada saamixi doonin balse jacaylka iyo qurbaha guur cusub waad guursatay dhowaan dhowaan ayaad maraykan ka timid marka wax walbaba dhowaan ayay noqonaysaa jacaylka qurbaha iyo kii waddankii maxaad is leedahay maadaamaad gabar dhalinyaro ah tahay waa su-aal fiican dabcan waddankii kuma guursan qurbahan ku guursaday waddankii marka jacaylkiisa laga hadlayo marxalad walba meeshaad joogtid baad dabcan aad aad ku noolaanaysaa waddankii dadka joogaana jacaylkooda wuxuu la socdaa oo uu muxuu ahaa salka ku hayaa meesha iyo deegaanka ay ku nool yihiin dabcan halkanna dadku waxay jacaylkoodii noloshooda u wataan muxuu ahaa hadba sida loo nool waa hadba sida meeshaad joogto looga nool yahaybaa noloshaada iyo jacaylkaaga iyo ay la jaan qaadaysaa dabcan iyo dadka kale kugu hareereysan sida ay nolosha ay ula socoto ama ay wadaan marka waxaan dhihi karaa dee qolo walba dhankoodii jacaylka ka wadaano kuwii wadankiina halkaasay noloshoodii isugu fadhidaa kuwa halkan joogana dee noloshoodii kale sidan bay isugu fadhidaa ayaanay waxaa jirta in dad fara badan marka aad qurbaha meelo kala gedisan ka hadlayso gabar codkara ayaa tahay dhinaca kaleeta dadku waxay ku hadal qabsadaan warda xaashi ninkeeda marka haddee ninkii warda xaashima hesha ayaan mase waa laisweydiin karaa maa sidaasi qayb ahaana naga maqashay waa mahadsan tahay su-aasha in badan baa la weydiiyaa qof kastaana hadda markuu iga soo horbaxa xataa magacaydu waxaa bedelay in la idhaahdo wardaxaashi oo qofkuba uu magaceydii laga horreysiiyo wardaxaashi waxay ahayd suugaan markeedii caan baxday oo meelo badan adduunka gaadhay dadkuna si badan bay uga falceliyaan fursaddan maanta waxaa uga faaideysanaya markaa waxay tahay warda xaashi ninkeeda anigu raadinaya dadku inta badan waxay u fahmeen inaan nin xaas ah oo meel iska joogo reerkiisa dhaqan ee duulimaad ku ahay oon rabo inaan kasoo wato gabadhii caruurta ujeedkaygu kaama ahayne ujeedka markaa kaftanka ayaan uga socday waxay ahayd maadaama aniga maanta hadda waxaan ahay toddobiy labaatan jir baan ahay wiilka yaree toddobiy labaatan jirka siddobiy labaatan jirka sagaal labaatan jirka a waxaan aaminsanaa waqtiga inaana waxba isku soo kordhinahayn soddon jirka xitaa ciyaal baan dhowri soddon jirka xitaa ciyaal u haysta qofku waa inuu thirty five ka sarreeya baan dhihi jira anoo yaroo haddana intan kasii yar baa waxaan dhihi jira mar walba waa inuu qofka aan rabo la shukaansanaya horta xidhiirka kategoriga in qorana rabo inaan aqbalo qofkaas waa inuu qof da-daasa ahaadaa marka waxaan lahaa waqtigan hadda jooga markaa dhalinyartan ka wada hadlayo maasada waxaa ku jirtay waxaa ku jirtay oo ay maasada ahayd weligay nin abwaano xidhiir maanu samaynin balse weli cunaqaadka jacayl waanu wadaagnay hadduu dookho wareero wax kastuu ku tusaayo waanigii bartay maalin mishaxaadka ku waalan anigoo waxba haysana dhahaya walaala way xumaatay saaduu waxaad haysay sii bal waanigii arkay doobab sida naaga warqaada waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waaye waxaan weerar ku qaaday ama aan la wadaagi wardaxashi ninkeeda marka wuxuu ahaa qof dadkii dhallinyarada ahaayee markaa yaryaraa in dee qaar war qaadaa qaar kusoo shaxaadaya waxay yihiin oonan isku qulahayn laakiin waqtigan bal hadda jooga waata layidhi nin wana ninkii wanaagsan naag baa haysatee bal ku qabso markaa wardaden wuxuu isku ahaa maadaama maasada wa ku socotay inta badan suugaanta dadka garanaya waxay ku socotaa xaraf raac marka xaraf raaca xarafka aan ku socday waa abuuhaa saasoo horta magaca warda ila galay ujeedkayguna ma ahayn nin naaqaba ee wuxuu ahaa qof wanaagsan oo mas-uuliyad qaadi karo ama mas-uuliyad hore usoo qaaday oona nolosha hore u saamixin inuu sii wato ama nolosha dee siyaabo kale qofka u waaya arki karaa keliyata maaha inuu naag soo guursaday marka sheekada horta saasay ahayd waayahay ayaanay waxaad ka mid tahay dhallinyarada dhowaantan dalkan maraykanka timid dhallinyarada la yiraahda xataa darbigay kasoo boodeen tahriib ayay ku yimaadeen dadka haddana sidoo kale durbaba bulshada ka dhex muuqdo si weyn marka sidee baad horta nolosha maraykanka ula qabsateen dhallinyaradiinan timid
waa mahadsan tahay saaray haddaan su-aasha ka faa'iidaysto dad badan baana ku nimi maraykan sanadkii hadda u dambeeyey dhalinyar kala duwan baa soo gashay dhalinyartaa soo gashay boqol kiiba sideetan waxay ahaayeen dad aqoon yahana ah wax soo bartay bulshadooda kaalmo fiican kaga jiray waxaa laga arki karaa dhaqdhaqaaqa iyo qolo kasta stateka tagtay siday uga dhex muuqataa dabcan laga arki karaa minnesotaha ku badnaadaan oo minnesoto soomaalida ku badan baa ayaa ayaa ayaa ayaa sii saacidaysa dhalinyarta fursadaha quruxda badan ay sii helayaan columbus aan joogno sidoo kale dhalinyar badan oo waxaynu arkaynaa ka dhex muuqata iyadana barnaamijyada quruxda badan ee lagu qabanayo magaalada state kastana way joogaan marka waxaan leenahay dhalinyartood waxaan leeyahay dadaal fiican baad wadaan dadka waa la niyad jabiya annaga marka hadda maraykan soo galnay dad badan ba waxay nagu lahaayeen yacni markii ugu horreysay arkeen anoo maraykan gaari ku dhex wada waxaan xasuusta waxay iisoo qorayeen walaalo darayfan lisanka xaggeed ka keentay gaariga ayaad kasoo qaadatay gaariga kada gaarigaagii maahay bay kuusoo qorayeen haddana nolosha way soconaysaa intaa kuma istaagayso mar walbana waxaad ixtiraamaysaa xeerka wadankaa joogtid u yaala adoon driver lisan wadanin gaari ma wadi kartid haa waan aqbalay driver lisan baan qaatay gaari baan waday nolosha haddana waxa laga yaabaa markaad guursatid in lagu dhahdo waad cusub tahay maraykan haddaad timi ina yar baa tahay maaha inaad degdegtid maxaad u guursanaysaa camal markii haddana aad sidii u guursatid ay arkaan inaad go-aankii qaadatay guurka dadka inta badan naga soo horreeyey sahraha iska raali ahaato dadka kale dhegeysanayaan iska raali ahaadaan maraykan nagaga soo horreeyey waxyaabaha aadka ay nooga niyad jabin jireen waxaa kamid ah tallaabo kasta oo aan isnahna naftiina u fiican tahay noloshina u fiican tahay lid bay ku ahaayeen laakiin markay arkaan horumarkana markay arkaan waa guursatay markay guursatay waxay ku dhaxeen haa okay waa degdegtay waa guursatay laakiin dhib male shanta sane soo socda waa inaad waxba dhalin waa inaad iska daysan dhasha anaa kuu aqaana nolosha maraykanka haddaa ku cusub tahay hadda waxaa laga yaabaa markaad ilmaha koowaad dhashina waxay ku dhahayaan waa ku degdegtay ilmaha koowaad kalabaad waa inaad shan sano dambe marka dadka yaan loo joojin ayaad leedahay marka dhalinyarta waxaan leeyahay dad badan baa idin niyad jebin doona dad badan baa waxyaabo kala duwan kala duwan kala duwan idin dhihi doona laakiin yaan loo joojin
caqabadaha maxaa ka mida dhalinyarada soo hor soo wajihi kara dadka qaarkood sharciyada ay ka hadlaan dadka qaarkood caqabado fara badan oo kale inay jiraan ayaa la sheegaa dabcan marka laga soo tago dhowr laga yaabo in inta looga soo horreeyay ama ku guursado mustaqbal ku samaysta adigoo kale weli dhalinyaro ayaa ayagoo wakti dheer soo bixiyey waddo dheer soo maray dhibaatooyin badan soo maray dabcan haddana aan weli saldhigin hal caqabad baa jirtaan dhihi kara saray halka caqabada jiri kartaana dadka oo dhan ma wada haysato laakiin dadka qayb ka mida haysan kartaa dadka haysan karta waxaa ka mid ah maanta tusaale ahaan qofbaa wuxuu yidhi layn baa furan reerkooda halay kaxeeyo reerkooda danyarba iska hayan baa laga yaabaa qofkii waddankii buu yimi wuxuu waayayaa marka toban kun baa laga yaabaa inay kusoo baxday ama wax ku dhadhow qofkii waxa laga yaabaa maraykan markuu yimaado family kagama soo horeeyo reerkooda wixii yaraayahayeen waxay kusoo jidka kusoo mariyeen qofkii markuu halkan yimaado wuxuu waayayaa lacag uu looyar ku qabsado waxyaabaha ugu muhiimsan ee halkan marka timaadada ay tahay inaad heshaan waxaa ka mid a looyar aad sharciyadaadii waxaagay ku aamintid dhalinyar fara badan baa jirta oo maalin walba naloo soo sheega oo aan haysan wax looyara aan haysanin una baahan in la garab istaago dadkaasoo kale ay helaan looyar refriya inay helaan dad u shaqeeya inay helaan in lasoo dhaweeyo in soomaalida meesha kaga soo horreysa ay dhahaan waayo qofkan markuu loo yar qabsado warqad shaqu helaya warqad shaqa markuu helo isagaas ku filaanaya muhiimaddu waxa weeye aan dhowrka bilood ee horabaa qofka ugu adag weliba dadkan dambe hadda way iska helaan oo shaqooyin badan waxaa jirta iska helaan xitaa iyagoo waraaqo u yara maqan yihiin ay kasii shaqaystaan laakiin waxyaabaha ugu adaga dadka qaar ugu adag waxaa ka mid ah dadka wixii yaraayay haysteen kusoo baxay waxay looyar ku qabsadaan oy ku noolaadaanna waddanka aan la imanin dad shaltara ku nool baa jira macaan dadka xitaa haddii laga wardoono waa aad bay u fiican tahay marka waxaan leeyahay dadka kalena waxaan leeyahay waqtigu u saamaxaya maanta sanad baa la joogaa dadkii hadda soo galay waqtiyadeedii la hadda intii ka dambeeye waraaqi shaqada baa wada qaadanay social security baa wada qaadanay waxa labaadeedii xiga ha noqda inaa wax barataan maraykan waxaan u nimi qofba sibuu yimi dad baa waxay u yimaadeen inay lacag helaan oo maalintii koowaadee wiilasha qaar markay heleen sharciga taraag bay hore ka fuleen waayo waxay ogyihiin meeshay ka yimaadeen si walbadu og tahay meeshaad ka timi adoo lacag raadinaya haddana noloshaada waa inaad ku berber wadid inaad aqoontaadiiyo noloshaadi waxaan jeclaan lahaa inkastooda kala jecleen dabcan heesahaaga kuwaba si aad u samaysay midda ugu dambeyso oo anigii dhegeystayaashaba dhegaheenna aad uga sii tegi lahayd inaad noo soo qabato fanaanka qaadana aad noo sheegto haddii haatan ay suuragal tahay waa mahadsan tahay waxaa jira suugaan badan oon hadda waqtiyadii dambe aan sameeyey aan guursaday laakiin weli aan suuro gelin inay bannaanka yimaadaan ama la qaado waan wada jeclay hadda suugaanteeda dhammaantood waan jeclahay mid kastaaba marxalad iyo macno gooniya ku fadhidaa dabcan marka waxaan dhihi karaa heesaan weli soo bixin laakiin aniga aan jeclahay oo si qalbiyana aan u sameeyey baan aan jeclahay inaan kusoo gabagabayno barnaamijkeena quruxda badan maanta maasadaasina waxay ka hadlaysaa uun qofkan markii hore raadinayey waa la helay camal weeye marka waxa weeye ducadii hore waa la aqbalayo dee bal qofkii waan haystaa baan leeyahay isku raago isku waare haye waa mahadsan tahay waxay odhanaysaa ilaa cishadaadi deeqday habeen igumaad ciyaarin agtaada kumaan cidloonin naftaydana maad canaadin culaysigumaad abuurin caqliga igamaad gumaysan hankaygii maad curyaamin waxaan raba iima caayin cadaadisna maad isaarin jacayligomaad ciqaabin caloolxumo maan dareemin cadhiyo buuq maad samaynin ayaan qura ima canaadin wakhtiba cayn maad ahaanin waxaad cuskataa xaqiiqe caways been iima sheegin dartaa ciilmaan ilmaynin calaacal ma soo xariiqin calafka isu keen hibeeyey sidaan ugu caana maalle allaa nugu mahad ceshaaye maxaa cawo ii sugnaatay kalsoonidu waa cajiiba wixii cadow noo heshiiyey ceebteennana raadinaya ceydooda ma soo dhagaysan cadgoose imaad farinin cajiib raggaa nool caalamkeenna cisayntoodan badnayna adigu caynkaad ahaatay dunida cid kalaan ahayna cumaamadda waan ku siiyey waxaanba ku sigtay in kooxdii carays ciise kaarshe ka daba jiibin jirtoo kale inaan kaa daba jiibiyo aad ayay u qurux badan tahay waa maaso oo maaragtay ugu mudan in lagu soo gabagabeeyo barnaamijkan waana kaaga mahad celinaya wakhtigaaga sidaan yar ee kooban aan ugu kulannay magaaladan colombos ohio oo aan shirki u joognay tahay inaas aragnay awal telefon baan iskala hadli jirnay waan ku faraxsanahay bahda v o a dhammaantood waan salaamayaa sharaf iyo karaamaan leedihiin dhegaystayaasheena quruxda badan iyagana waan jecelahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasina waxaa ku eg waraysigii aan la yeeshay ayaan axmed ceydiid ayaan kaaba oo aan dhowaan magaalada colombos ee gobolka ohio kula yeeshay waraysi dheer oo ku saabsanaa nolosheeda xilligan iyo hal abuurkeeda suugaanta inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo